maqal tanwiintii ismiga mufradkaa geli jirtay iyo wixii ciwad ka noqday musanaha iyo jamaca mudakarkaa ciwad ka noqday iyo idaafadu isuma yimaadaan saa darteed waa k kaanii tanwiinun wa anti idaafatun ana tanwiin baanahay gabar yahay adna idaafa tahay marka saan isku arkaynaa wey meel bay isuguma iman kara faxaysa taraanii laa taxilu makaaniya markaad aragto meelaad joogo soo istaagi maysa way tawiiniya idaafa isma arkaan saa darteed bay tawiiniya idaafa labada ruux ee isu noqdahay waa sida mar kale loo cabira ta la yihahda raaxat mushariqatan wa ruxtu muqariban famataa liqaau mushariqin wa muqaribi bari bay u dhaqaaqday na galbeed baan u dhaqaaqay haddana xaggaa u sii socdo iyadana xaggaa u sii socdo goormaan isu imanaynaagu mashriq qofka u dhaqaaqa mowtay dunidu ka dhammaan mayso hore muusii socon kana hore muusii socon inkastoo ay dunida hadda sideeda noqoto ee xagga haddaad ka wareegto waad isku soo dhacaysaanu marka tanwiin iyo idaafo isuma yimaadaan asaasan iyo idaafo wixii ciwadka ah tanwiin wixii ciwadka ah al iyo tanwiinna ma kulmaan ilaa fii xaalaatin naadira xaalaad naadira ismi al watana weligaa mudaafa dhihin ismi tanwiin watana weligaa mudaafa dhihin saa darteed bu wuxuu ku yidhi fanaxwu hulaamu zaydin maxaa idinku xiga fanaxwa marka idiin qoran mise naxw keliya saaba idiin qoran ayib fala maxaa ka da fanaxwu hulaami zaydin ayib kalaamku inuu mutasil hadaas xidha laakiin waa laska waa la ta'wiilin karaa ama wawda laga daayo fanaxwu hulaamu zaydin yajibu tajriid mudaafi la yihahdo ama hadduu fanaxwu hulaamu zayd ama naxwu hulaami zaydin idaafadii halkaa ku ekaata calaa kulli xaal hulaamu hulaamun bay ahayd yajibu yajibu tajriid اlmudaafi min atanwiini mudaafka in tanwiintii laga dhartiroo laga ilaaliyaa waajiba kamaa fii hulaamu zaydin min nuunay taniyai wاljamci nuuntii taniyada iyo jamco tanwiinta ciwad ka ahaana in meesha laga saaraa waajiba naxwi hulaamaani bay ahayd hulaamaa zaydin wa kaatibuu camrin kaatibuuna bay ahayd nuuntii idaafadaa la kacday hulaamaa zaydin wa kaatibu camrin marka hulaamaa mudaaf zaydin mudaaf ilayh kaatibu mudaaf camrin mudaaf ilayh laakiin ulaamaa iyo kaatibu maqaamkay dhaceen iyo calaamaatlicraabkoodii bay wataan tanwiinta iyo nuuntaan baagoay weligaana musana nuunta calaamatcraab uma ahayn sax jamaca nuunta calaamatcraab miyay ahayd xarabka calaamatcraabka waa weeye yadi iyo aliftiiyo way joogaan ama al in laga ilaalinayo mualifku halkan kuma sheegin laakiin idaafadu idaafadu sida asalka iyo haalibka ah al lama kulmaan ismi alwata mudaaf ma noqdo ficil horta lama idaafeeyo xarafna lama idaafeeyo bimacnaa lama idaafeeyo marka lagu leeyahay laba ismi baa isu tiirsan ismiga laga hadlayo wax laga ilaalinaya kan hore mudaaf weeye aad leedahay wey waxaad mudaaf weeye leedahay waa inaanu ficil noqonin waa inaanu xaraf noqonin waa inuu ismi al ama tanwiin wata usan noqon ama wixii tanwiin ciwad ka ahaa oo nuunu taniya iyo nuun ljamca baynuusan alwadin markaan leenahay waxaan leenahay haaliban wa asaalatan mararka qaarkood hadduu ismigu wasfi yahay asmaau lcaamila yahay isagoo alwata waa la idaafayn karaa ismi faacil ismi fucuuliyo sifa mushabahayo hadduu yahay baa isagoo alwata loo idaafayn karaa mid alwata maan alwadan macnaha laga dhadhaminayo ismiga idaafada marka la eego idaafadu waa saddex bimacna laami bimacnaa min iyo bimacnaa fi walidaafatu calaa alaaati aqsaamin saddex bay u qaybsantaa minhaa waxaa ka mida maa yuqadaru wax lagu qadara bilaami laam oo macnaha laga dhadhaminayaay uu laam yahay wahuwa alakaru waana kan ugu badan naxw hulaamu zaydin hulaamun lizaydin bay ka dhiganta uu leeyahay wa hawbu bakrin hawbun libakrin laamtaasi labay faa'iidaysaa mid ka mida ima almulku aw alikhtisaasu inuu qoxani waxaan leeyahay awbu bakrin markaad tidhaahdo awbun libakrin uu iska leeyahay wey laakiin ibnu fulanin markaad tidhaahdo ilmihiisii wuu leeyahay maaha oo ilmaha sida xoolaha looma yeesho qof xor ah mulkeliyo miliyo gacan ma galo ilaa inuu gaal yahay oo ugu soo qabto dagaalka maahane isagoo xoro weyn oo xor ah milkeliyo mid ma galo si kale kuma galo laakiin waxaa looga jeedaa ikhtisaas isagaa gaaruoo dadka wuu ka xigaa waxaan dadka kale ka dhexaynin baa ka dhexeeya oo ilmihiisii inuu yahay aabbuu yahay inteennaa kala qaraabuma noqona markaan ugu dhowna wa minhaa waxaa ka mida maa yuqadaru wax lagu qadaraa bimin min wax lagu qadaray ka dhadhanto wadalika kaiirun waa hadday asal isu yihiin naxw awbu kazin awbun min khazin ka samaysan wa baabu saajin baabun min saajin ka samaysan wa khaatamu xadiidin ay khaatamun faraati min xadiidin ka samaysan ويجوز في هذا النوع عن لباد وحاكو بنان في هذا النوع نصب المضاف إليه للنصبية على التمييز كما تقدم في بابه ما كان فرعا للتمييز دوي ويجوز رفعه بعض بنان إلا قوله على أنه تابع للمضاف رؤية هيو هذا باب خز هنا ترى باب وخبرك خزنه وحو تابع يهي للباب taabica kadib macadfu bayaan baa dhihi mise bedel baa dhihi baabulbedel iyo cafkiyaba halkaasay noogu iman doontaa iyadoo intaa ka badan lasii wado ima cadfu bayaanin aw bedelin labada waa la ceraabi karaa wa minha waxaa ka mida maa yuqadaru bifii huwa qaliilun waa yarya naxw bal makru leyli makrun makraad fi leyli habeenkii dhexdiisaad wadan wey wayaa saaxibay sijni wayaa saaxibaya fi sijni baa ka dhamaysa saaxiib labadaydii saaxiibee xabsiga dhexdiisa saaxiib u ahayo sooma xabsiga gudihiisa aan ku lahaa fii weeye marka taasi waa macnaha ka dhadhaminaysee baabu licraab iyo aafaartii abwaabu naxw shaqa kuma laha taqsiimka ulaatiga saddexda waxa axkaam iyo icraab shaqa kuma laha abwaabu naxw waxa macnaha ku leh waatan walidaafatu nawcaani weeye lafdiyatun wa macnawiyatun waxaa kaloo la yidhahdaa si kale marka loo yidhaahdo maxdatun iyo hayru maxdatin idaafo khaalis ah iyo idaafo wax kale ku jiraan fallafdiyatu daabituhaa waxaa koobayahay amraani laba arrimood ismiga mudaafka ee laga helo baa idaafadiisa la yidhaahdaa lafdiya an yakuuna almudaafu inuu yahay sifatan ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo sifa mushabbahayo inuu yahay wey وأn يkuuna الmudaafu ilayhi mudaaf ilayhiga ka dambeeyana waa inuu yahay macmuulan ku lagu camalfalay tilka صifati صifadaa ay ku camalfalaysa inuu yahay wey صifaadkani waa baabka icraabu الafcaal ka dambeeya ee lagu soo socdee alasmaaء اlcaamilaةu camal اlficli la yidhaahdo asmaadaa waxaa murtida guud ay tahay tii ismigee ficilkeeda ay isku wasankii xuruufta yihiin uu laazim yahayna waa laazima ila صifa اmushabaha ti uu mutacadi yahayna waa mutacadi saas darteed baa way camal falaysaayo faacil bay qaadataa oo qaarkeed mafcuul bay qaadataa faacilkeeda ama mafcuulkeeda oo masdarkiibaa ka mid waxbaa lamidka ahe baa waxaa ku bannaan laba wej in icraabtii faacil iyo mafcuul lahaan jireenee rafciya nasbaha aad marisa wej bannaan weeye inaad mudaafu ilayhi ka dhigto oo tidhahda masdarun mudaafun lifaacilihi ismiga faacil mudaafun lifaacilihi ismiga mafcuul mudaafun linaa'ibi faacilihi sifa almushabbaha mudaafatun lifaacilihaa inaad tidhaahdo ama haddii aad faacil sifa mushabbaha ka warwareegeyso mudaafatun mansuubata mafcuulkeeda ka warwareegeyso mudaafatun limansuubihaa inaad tidhaahdo id mushabbaha bimafcuuli bihi qarsanaysa meesha waxoogay aad laazimka iska ilaalinaysa mafcuul baqaata inaad tidhaahdo calaa kulli xaal ismi iyadu ku camalfalaysay baa baaburafci wanasbi macmuulaadkii la yaqiinay ahna la marin karaa baabulmudaafi ilayhina laga dhigi karaa marka haddaba waxaa bannaan mudaaf ilayhi inuu macmuulkeedii faacil ama mafcuulu ha uu noqdo mar hadday taas bannaan tahay haddii ismigii wasfiga ahaa iyo macmuulkiisii la isu idaafeeyo waxaa la yidhahdaa idaafa lafdiya wاlmuraadu bاصifati ismu اlfaacili wey naxw daaribu zaydin haadaa ninkani daaribu zaydin zayd ninkii garaacay wey هذا هو مبتدا هذا التنبيه ذا اسم إشارة هو مبتدا ضارب هو خبر مرفوعة ضارب هو اسم فاعل كي wax garaacay يو garaacay زيد maanta waxa loo idaafeeyey waa mafcuulkiisi ضارب مضاف زيد مضاف إليه إضافة waxaa la yidhaahdaa lafdiya ka horena waa صفة ka dambena waa macmuulkiisi mafcuulkiisi way haadaa ضaaribun زaydan baa la dhihi karaa راسي هذا ضارب مبتدئ خبره زيدا ومفعول أبا لصمين كرا واسم المفعول وي نحو مضروب العبد الضوء كو قراعي هذا كان مبتدا مضروب وخبر مضروب مضاف العبد مضاف إليه ومثل- واسم مفعول مضاف لنائب فاعله وي اسم فاعل اسم فعول ما يفعل بقطاع فاعل مقاطع والصفة المشبهة نحو حسن الوجه هذا حسن الوجه حسن مضاف الوجه مضاف إليه وحاوي من باب سوء اسمه لا يضافه لفاعله مضاف إليه هي مجرور ويمك حتى لو مضاف إليه ومجرور كل هي معنى عنص الفاعل بالنعون كرا مسافة المفعول بالنعون كرا ما يفعله بالنعون كرا والمعنوية إضافة معنوية wixii intaa ku saabsan oo asmaada caamilada ku saabsani waxba minhaaj lama hor ordee iyadaa baab gaara inoogu iman doonto insha allahu tacaala ku lafaguri doonaa waalmacnawiyatu man tafaa fiiha alamraani labadiiba wax laga waayo oo kana uusan sifo ahayn kana macmuulu ahayn wey nahu gulaamu zaydin awil awalu ama kan horaa la waayayo kan dama macmuul haba noqdee kan hore baa wuxuusan ahayn sifa naxw ikraamu zaydin zayd karaamayntiisa waa masdar walidaalika masdarka faacilkiisa isna waa loo idaafeeyaa masdarun mudaafun lifaacilihi hadda ikraamu zaydin hada ikraamu zaydin qaadan la qabtay ikraamu mudaaf zaydin mudaaf ilayhi zayd baa la karaamaynayaa waa masdar mudaafan limafcuulihi wey waxay karaamada ku dhacaysaa zayda laakiin markaad tirahda walowlaa dafcullaahi nnaasa دفع دفع يدفع دفعا ومصدر دفع يا سمينية دفع الله إليه جاي بتنجز سوما لفر جلاله فاعل وي مصدر مضاف لفاعله النفس مفعول به وي وهو فاعل كذا ترى والله ذا فيه كله مصدر مضاف لفاعله وي أو الثاني أما تدبال ويكهر ووصفي لكن تم معامل معها معمول معها فقط نحو كاتب القاضي قاضي نكي وحق رأيه كاتب مضاف القاضي مضاف إليه كاتبك هو ويقول معمول قاضي أماها صرت يكتب القاضي بيكدغنتها كاتب بمعنى يكتب بيكدغنتها القاضي هدبا فاعل بيكو هبونان لهي كاتب كان قاضي لفتي سما هذا يكتب القاضي يكتب قاضي فاعل نقول لهي سماه kaatib alqaadi marka la yidhaahdo qaadigani kaatibka faacil ma noqon karto kaatib ay huwa damiirka ayuu noqonaya saa darteed macmuulu maaha bay leeyihiin walow la taawiili karo macmuul oo mafcuul weeye laga dhigi karo mutasama hadihi lidaafatu maxdan baa lagu batan baa lagu magacaaba tii kalena hayru maxda la yidhahdaa calaa kulli xaal maxalu shaahidku waa ka baabu naxw ay ta'hiirka ku leeyihiin waa ka soo socda watufiidu waxay faa'iidaysaa idaafadan maxdada ee dambe macnawiyada la yidhaahdo تعريف المضاف مضاف كإنه معرفة نقضه إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد وتخصيص المضاف وسائليساه تخصيص المضاف تفيد تعريف المضاف وتخصيص المضاف ليس إليسا إن كان المضاف إليه نكرة تلبيه نحو غلام رجل خمس صلوات كتبهن الله إيه أمثلة الكلام بني أن صبرني في أربعة أيام ila mid ka hayd wa ama alidaafatu lafdiyatu tii hore falaa tufiidu tacriifan ma faa'iidayso walaa takhsiisan ma faa'iidayso wainamaa tufiidu waxaa keliya uy faa'iidaysaa altakfiifa fi lafdi lafdigoo la fududeeyay faa'iidaysaa wa tusamaa waxaa kanoo lagu magacaabaa hayra maxdatin marka lafdiya iyo hayra maxda waa isku mid macnawiya iyo maxdana waa isku mid wasaxiixu su-aal buu ka jawaabayaa ismigan mudaaf ilayhi waa majruur maxaa jiray caamilka jaray waayo waa laisku khilaafay waa lafdi iyo waa macnawi waa laisku qabsaday qolo waxay idaafada lafteeda isa tuurintee macnawiga ah hoos dhigtay qolo waxay dhaheen may ismiga mudaafkaa ku camal falay isagoo reer basra xaggay mareen dhegayso والصحيح sida raajixa أن المضاaفa ismiga مضاaفka ah yaa majruuru waa la hoos dhigay bilmudaafi baa lagu hoos dhigay laa bilidaafati idaafadaisu tiirinta macnawiga ah laguma hoos dhigin laakiin almashhuur lisaanka mucribiinta iyo kutub اlicraab markaad tagto majruuru bilidaafati umaad maqli qalamaa inaad aragto majruuru bilmudaafi wax ku leh mucribiinta haddaba qowlka mashhuurkay u badan yihiin إضافة وحوص دكتي وي مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة مخفوض بالإضافة ولذلك يصير لفتيسو مركو سوى مخفوضات كقيبين ايه ويقول مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة بالمضاف مدين فصل كان مركو سوى بلا فصل وأما المخفوض بالإضافة مكسو بالله فغير غاس استعمال أهان عبارة غاس مشهور إضافة اللي هو خفضية لكن كحكم عن غير النحو غير البصرة waxay dhaheen mudaafkaa xoog badanuna si wataabicu lmakfuudi yaatii fi tawaabici buu ku iman doonaa iraabul afcaal wax ma kaga daraa ma insha allahu taala iraabul afcaal waa un iska berri oo wax yar baa ka soo hari doona haddii alla yidhahda kadib waa tawaabic tawaabic wixii ka dambeeya afarteeda baabna waa afar kaloo cadad iyo tanaasuc iyo ilaa asmaa ulcaamila iyo waqaf iyo tacajub inta dhowrkaa baab weeye kelmadda see loogu istaagaa tii tajuudkaad ku barateen sukuun baa lagu istaagaa fatxa alif baa loo bedelaa tii baa lagu barayaa naxwadana cadadka tirada tahay waaxid alaaa arbaca si loogu dhawaaqo wax badan maaha tacajubkuna waa daqaa'iq marka markaasaan ku daweyna maanta sal allah wasalam calaa maxamudin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay inagoo asmaadii icraabteedii markaynu ka soo baxnay icraabtii afcaasha ayaynu joognaa laakiin intii hore haddaan wax yar idinka xasuusiyo markaynu tacriifka icraabta soo maraynay ayaa waxaynu nidhi markuu mualifkii iyo kayrkiiba ay leeyihiin alicraabu huwa tagyiru awaakhiri اlkalimi لاktilaafi اlcawaamil الdaakilaةi عalayha lafda aw taqdiiran lafda aw taqdiiran lafdigu waa sida asalka ah taqdiiranna waa laga soo hadlay hadday taqdiirtu afcaal gelayso iyo taqdiirku haddii uu asmaa gelaya labadaba icraabta asmaada iyo icraabta waxa mucrawaadka ahna inay sideed yihiin baynu soo marnay sideeddaasi لحن أسماء يهين والاسم المفرد والمثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إيه والأسماء الخمسة أو الستة من ذات الرابع لحد معرباتك وأسماء لو أنا أفعل بها أفعال الخمسة فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء هذا واحد مصمر التغيير كأقسام تسمر كلا يعني أفرتهاي ورفع ورسم وخفض وجزم calaamaadkiisa marka la eegana inay calaamaadku afar iyo toban yihiin afar usuula iyo toban furuuca intaa baynu soo marray soomahayn calaamaadka marka la soo gudbo takyiirka kelimadda uu gelayana inay ismi iyo ficil ay tahay labadaa keliya ismiga inay saddex isbedel galaan oo rafcun wanasmun wakhafdun saa darteed saddex caamil uu u baahan yahay caamil rafci oo marfuucaat lasma aan kaga soo hadalnay caamil nasbi oo mansuubaat lasma aan kaga soo hadalnay caamil khafdi oo makhfuudaat lasma aan kaga soo hadalnay wixii lafdi ahaa caamil iyo wixii macnawi ahaaba markaynu soo marnay waxaa soo haray labadii mucrabaadka ahayd ee afcaashaha haddaba ismi haddii la rafcinayo inta caamila wax rafcisa waad soo martay calaamaadka rafcadu ay leedahayna waad soo martay haddii ismi la nasbinayo inta caamil nasbisa waad soo martay calaamaatu nasbina horaad u soo martay asmaada la nasbinayo ama la rafcinayana mucrabaadkaana lixda ay yihiin waad soo martay haddii ismi la khafdinayo asmaada makhfuudada noqon oo lixdii ah calaamaatulkhafdigii oo saddexdii ah iyo cawaamilulkhafdigii oo iyana saddexaad soo martayoo xaraf iyo idaafiya tabaca wixii asmaada icraabkeeda iyo tagyiirkii gelayey laga yaabo in marfuucaadka waxaan la sheegin kutub kale ku soo daraan in mansuubaadka kuwa aan la sheegin lagu soo daro hadday dhacdo makfuudaadka kuwa aan la sheegin in lagu soo daro wax iska dhici kara wey inaan qaarkood waxba lagu soo darinna wax iska dhici karoo ixtimaal furan halkaa ka dhig intaasaad hadda haysaa inaadan weli gaarin ay ku soo darman karto cumuuman in wax ku soo darmanayaan waa hubaal oo kutubta kale ay waxay sheegi doonaan laakiin marfuucaadkan waxbaa lagu dari doonaa mansuubaadkan waxbaa lagu dari doonaa makfuudaadkan waxbaa lagu dari doonaa cawaamisha marka laga hadlayo ixtimaal maftuuxul aakhira ka dhigo gadaal ha ka soo xirin in baad haysaa in kalena waa iman kartaa waxaa soo haray kelmadda labaad ee ciraabka iyo taqyiirku uu galaayey waa ficil ficilkiina saddex caamil buu u baahan yahay caamilu rafci iyo caamilu nasbi iyo caamilu khafdi ficilka cawaamishu ay gelayaan caamiluljasmi ficilka cawaamishu ay gelayaan marka la eego afcaashii saddexba cawaamisha gelaysa saddexda caamilu rafci iyo caamilu lkhafdi iyo caamilu caamilu rafci iyo caamilu nasbi iyo caamilu ljasmi saddexda caamil ee afcaasha gelaysa laba mar baan labadaba eegaynaa mar waxaan eegaynaa cawaamisha maxaa lafdiga maxaase macnawi ah marna waxaynu eegaynaa ficilkii oo dhan cawaamishu ma wada gelayaan mise qayb bay gelayaan ficilku saddex buu ahaa laba kuma jiraan xisaabta labadaas waxay kala yihiin maadi iyo amar iyagu kuma jiraanoo mabniyaad bay ahaayeen mucrabaad kuma jiraan ficilkii mudaaricaan u soo laabanno waxaan leenahay ficilka mudaaric oo dhani waxaan icraabtiisa aan ka hadlayna ma yahay mise qayb mudaarica oon baabkan ku jirin mucrabaadka ku jirin baa jirta su-aasha marka la weydiiya maxay jawaabteedu noqon qayb aan ku jirin baa jirta oo ah nuun tawkiid almubaashara iyo nuun niswa midkay la xiriirsadeen nuun niswa weligeed waa mubaasharo wey tawkiidta mubaashara iyo hayr mubaashara noqota labadaasoo ficilkii mudaaricana waynu ka saari ficilkii mudaaricee soo haray baynu isku soo celcelin labaynu ka dhigi afcaalu lkhamse wax ah iyo waxaan afcaalu lkhamse ahayn hadda kala saari mayno wixii aan afcaalu lkhamse ahayn ma muctal baa mise waa saxiix jumlatan kala saari mayno haddaba wuxuu ka hadli doonaa kow horta afcaashoo dhan icraabta baabu icraabi lafcaal amiri afcaashoo dhan maaha labadaa ka saar waxaa soo haray ficilkii mudaaric ficilkii mudaaricna nuun inaaf iyo nuun tawkiid mubaashira ka saar markay galaan intii kalaa soo hartay oo afcaal khamsi iyo maxay kala yihiin aliga lam yatasil biakhiri shay ama muctal ha noqdo ama saxiix ha noqde intaa marka lagu soo noqdo baa waxaa gelaya taqyiirkii saddexdii rafcun wa nasbun wa jasmun waxaa loo baahan yihin laa marka caamilu rafci muxuu yahay caamilu nasbi muxuu yahay caamil lafdi muxuu yahay ta haddii aad eegto maxaa daahira maxaa muqadara caamil rafcigu waa macnawi caamil nasbi iyo caamil jasmiguna waa lafdi labadan lafdiga aan dib ugu soo noqday caamil nasbi iyo caamil jasmiga mid dhammaantii waa xuruuf oo caamil nasbiga wey midna wuxuu isugu jiraa xuruuf iyo asmaa inta waxa soo socda laga hadli doona haddaba waxaa laga hadli caamilu rafcigaoo warkiisu kooban yahay iyo caamilu nasbi oo wada xuruuf ah iyo axkaamtiisa iyo caamiluljasmi oo asmaa iyo xuruuf isugu jira iyo axkaamtiisa intaas horta icraabul afcaal laga hadli doonaa iyadii haddii aynu hoos u sii gallo caamilu rafciga macnawiga tajarud baa la yidhahdaa waa halkaa mid ee tajarudka la yidhaahdo caamilu nasbiga lafdiga ee wada xuruufta ahna waa laba qaybood qayb iyadu wax nasbisa iyo qayb ay an ku hoos lamaan tahay qarsoon iyadu wax ma nasbiso laakiin waxay calaamadii astaan u tahay in iyada iyo ficilka soo socda dhexdooda ani ku aasan tahay xarafka an la yidhaahdo uu ku aasan yahayoo antaasi ay wax nasbinayso qoladaa antu ay u xabaalan tahay ay u aasan tahay baa laba usii kala kici doonta miday antaa aasanideeda qarsoonaansheedu ay waajib tahay iyo miday jaais tahay intaa keliya weeye baabu nawaasi wax laga hadli doono susodarka waa uu cashara dheh ama cashariya agagaarkeeduun dheh waad u tegi doontahay jawaasimta marka laga hadlayo iyagana labaa lagugu qaybin doonaa way kala awood badan yihiin oo quwo hal mid jasmiya dhammaantood waa xuruuf kuwo laba jasmiya badankood waa asmaa xuruuftu la hubo waa mid midna waa loo badan yahay inuu xaraf yahay ee ku dar waxa ka soo haray oo tabaneeye ah waa asmaa la ysku wada raacsan yahay mid maahane midkaan inuu ismu yahay loo badan yahay raacigu markaynu tagno baynu erayaa intaa ka badan sii hoos usii geli doonaa waxa intaa dheeree laga hadla cawaamisha marka laga hadlo miaalkeedii la socdo ficilkii say u nasbinayaan say u rafcinayaan iyo say u jasminayaan qaybta labada ficil jasminaysa waxaa la kala yadaa ficilka hore iyo ficilka dambe qaybta jawaasimta baa masala kuula socon doonta ama laba masala kuula socon doonta hal mid oo jawaasimta ka mida waxaa ku iman doona macnawi ah oon lafdi ahayn masalada way ku iman doontaa kusii dar- kusii dartay xisaabta jawaasimta labada jawaasimta ficilka jasmisa inay ka mid yahay hal mid oo macnawi ah waxaa labaadood ku sii darsataa ficilkii kuwii labada jasminayey mid ka hore markay jasmadii iyo camalkoodii uu ka muuqdo halkii goobta labaad ficil la jasmiye la sugayo ficilba haddii la waayo iyadiina mid labaad ay rabto maxaa la samayn waxay ku dabaqantoo ficilay jasmisaan la waayey welina iyada way u taagantahoo ficil bay raadinaysaan wixii la samayn lahaa iyadana warkuugu soo socda oo ku iman doona wey waa caamilkii jasmada ahaa oo taagan oo macmuulla macmuulkii uu jasmin lahaa buu wadala'yahay maxaa lagu samayn see la yeeli maxaa lagu sasabi maxaa lagu samrin iyadana waa masale ku iman doonta kadib mualifku wuxuu yihi taqadama waxaa soo hormaray ana alficla ficilku alaaatu anwaacin saddex nooc inuu yahay maadin inuu yahay wa amrun anuu yahay wa mudaaricun uu yahay alaaaduu bedel ka yahay maadin waa la tanwiiniyey walidaalika maadin haddaad tidhaahdo ama khabarun limubtadayn maxduufa dhe wahuwa maadin ama waxaad tidhahdaa maadinki alaaثaة anwaacin weeye sidii adigoo yihi taqadama ana alficla maadin wa amrun wa mudaaricun buu yahay ayib maadin way godan tahay yaa isku dayi kara waanaan soo marnay masalada taqdiir اlxarakaat baynu ku soo marray iyadoo wax yar aan belaan laga tilmaamin maadin marfuuc ama khabar mubtadaa dheh badelu min alaaثatin dheh alaamatu rafcihi yaa isku dayi kara haye leesh xudifad maxaa loo xadfay yada maxaa loo xadfay takfiifan qawlun yaa kale iqal baa yada loo xadfay ayb waa qowl labaad yaa kale haye ya maaa hay laakiin sababta loo xadfay baan weydiiyey laba qowl baan hayaa yada maxaa loo tuuray ya ishtiqaal ilmaxal wayba go-anta yada dhan baa go-ana maxaa gooye haye ishtiqaal ilmaxal waa qowl saddexaad haye yaa isku day haye ma hayse ya tanwiintan nacaybkaa waa qowl afraad haye irtiqaa saakena waa qowl shanaad haye ikhtalafa alculamaa weeye tabi qowlkaa ugu dambeeyey baa ansaxsan tanwiintu sideedaba waa nuun saakina soo maaha maadi iyadana waa saakina laba saakin baa isu timid irtiqaa saakinayn baa loo xadfay tanwiintana ana tusayso ciwadka ah ma kala foga lakin irtiqaa saakinayn way sababulxadfigu ayib wa amrun wa mudaaricun saddexdaa inuu yahay horeynuu soo marnay wa ana almaadiya maadigu inuu yahay waa ismiga manquuska ah fatxadu way ka daahirtaasoo hore laguma soo dhihin wa ana almaadiya maadigu iyo wاlamra amarku mabniyaani inay yihiin inaan mucraba ahayn wa ana almucraba min alafcaali waxaa kaloo soo hormartay calaa faasha midka mucrabkii inuu yahay huwa almudaaricu mudaarica inuu yahay idaa lam yatasil haddii aanu la xiriirsanin binuuni اlinaai nuun اlinaai nuuntii dhedega haddaana la xiriirsanin yaqtulna awlaadahunna iyo yasriqna iyo walaa yazniina iyo walaa yatiina iyo kuwaasoo kaleeto haddii ayna dambeeye ku xigta layusjananna iyo walayakuunan min araagibiina iyo walaa taquulanna lishayin iyo kuwa lamidka ah waxaa kaloo soo hormartay wa ana alficla ficilka yadkhuluhu waxaa gala min anwaaci اlicraabi anwaacda icraabka alaaatun saddex alrafcu wاlnasbu wاljasmu intaa way soo martay sooma hayn idaa culima dalika haddii loo ogaadoo dib loo xasuusto arintaa haddii aad ogaatood xasuusato falicraabu icraabtu khaasun bilmudaarici mudaarica khaas u yahay wahuwa mudaarica marfuucun abadan weligii waa godan yahay xataa yadkhula calayhi ilaa uu ka galo naasibun mid kordhiga oo fayansibuhu kordhigo ama fayansibuhu kordhigo aw jaazimun mid reebo uu galo fayajzimuhu uu reebo kii godna waaka iyaaka adiga keligaabaa nacbudu ku caabudaynaa nacbudu ficil mudaaric marfuucun litajarudihi min alnaasibi wاljaazimi nastaciinu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudihi min alnaasibi wاljaazimi calaamatu rafcina waa aragtaa hadday muqadaro tahayna muqadaran baad dhihi wاnawaasibu haddaba caamilu rafcihi macnawigahaa ee tajarudka la dhihi jiray marar badanna aan soo tilmaannay halkaasuu ku dhammaaday waxay noo saar icraab ulafcaal haddaba labadii caamil ee kale nasbaha iyo jismada wey wاnawaasibu kuwa wax kor dhigaay qismaani laba qaybood wey waa laba qaybood qismun qaybi yansibu wuu kordhigaa binafsihi isaga laftiisaa kordhigoo caamil saxiix xaqiiqi ahoo asal ah wa qismun qaybina yansibu wuu kordhigaa bian isagoo kaashanaya xarafka an la yidhaahdo mudmaratin bacdahu gadaashiisana lagu qariyo halkaa lagu xabaaloo lagu aasay waa ninkii la dhihi jiray un xabaalanow xaabka iska qaad ma taqaanaan mataqaana xabaalana xaabka iska qaad maqasha weyn xilliga abaaruhu dhaceen baa de bahashan ugaadha bahalka digiiranka la yidhaha mataqaanaan baa la ugaarsadaa bahalku geeduhu isugu yimaadaa jiro intii nin la seexiy bahalka haddii laga nixiya ma dido ma duula haddii laga nixiyo baad qabqaban meel baa nin caws iyo waxoogay caleen lagu dadaa qolada bahalkay soo kaxeeyaan isagu ma arkee markay bahalkii uu isugu dul yimaado digiranka ka soo buuxsama baa si loogu sheegaa waxaa dhaha xabaalada xaabka iska qaad uu ka dhex boodi marka bahalkii wadanixi waan la qabqaban marka koox baa laga qabqaban dagaasa waxay soo baxday erayga la yidhaahdo war xabaalada xaabka iska qaaday marka hadda an xabaalanaa baa xarfaha qaarkood gadaashooda ku aasan aasnida ay aasan tahay ama wujuuban ha noqoto ama jawaazan ha noqoto falawalu qaybka hore qismiga hore ee yansibu binafsihi la yidhi arbacatun afar weeye afarteeda camritiyaasmulajimada kusoo marteen wey waa cusub maaha axaduha midooda umulbaab ah meeshana ka atoora ah hadday say luqadii magaalada marka la yidhaahdo an weeye xarafka an la yidhaahdo in lam tusbaq haddaan lagala hormarin bicilmi lafdi cilmi faa'iideynaya iyo yaqiin walaa dannin lafdi danni faa'iideynayana aan lagala hormarin haddii aanu ka horraynin ficil bimacna alcilmi waalyaqiini faa'iideynaya ama ficil bimacna danni faa'iideynaya hadduunan ka horraynin ood xarafka la yidhaahdo an aragto waa antii ficilka geli jirtay ee naasibada ahayd naxw yuriidu allahu ilaahi wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu idinka fududeeyo cankum idinka tan waata hore waa caamilkii macnawigaha rafcada wey yuriidu ficil mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazim wey allaahu waa faacilki an xarfu nasbin wa masdarin ereygaa masderinta ku darsada meesha waanan soo marnay masdarin inay tahayoo khabarku markii an meelaha meelahay an gasho in la ta'wiilinayo markaan ka soo hadlaynay baan anta soo marnay saa darteed amiladiina soo martay qaar ka midaa soo noqon doona an xarfu nasbin wa masdarin yukhafifa ficil mudaaric mansuubun bian wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi waalfaacilu damiirun waa damiir hu oo jawaazana u noqonaya jalaalah cankum jaarun ashar ku tacalluqay dheh an tasuumuu wa an tasuumuu inaad soontaan baa khayrun lakum idiin khayr badan ficilkan hore miaalku waxaa weeye isagoon afcaalu khamse ahayn lam yatasil biaakhirihi shaya kan labaadna waa mucrabkii labaad ee afcaashu afcaalu khamsaha ah an xarfu nasbin wa masdarin tasuumu ficil mudaaric mansuubun bian wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni aydan su-aasha kusoo dalfan doontaa ninkii jawaabta ku dalfada su-aasha ku dalfan doontaa walwaawu damiirun muttasilun faacil wey fii maxalli rafcin khayrun an tasuumuu an wamaa dakhalat fii ta'wiili masdarin fii maxalli rafcin mubtada ay sawmukum khayrun khabar mubtada sumina kusoo mar halkaas mubtaduu inuu dhacayo laakum jaarum sida ku tacalluqay dheh kh- khabarka shardiga ku xihan laakiin muxuu yahay cilmi lafdigii faa'iideynaya ficil bimacna alyaqiin faa'iideynaya iyo ficil bimacna danni faa'iideynaya aan lagala hormarin markaan in leeyahay bimacna iyo cilmi yaqiin iyo bimacna danni waxaan rabaa inaad uga jeedaa inaydan u fahmin calima iyo danna labadaa lafi ujeeddada la raba inay tahay iyagana way noqon karaan ficlaan calimo ahayn oo kaleo bimacna alyaqiin faa'iideyn karana xukunku qaadanaya ficilkii aan danna ahayn laakiin bimacna dannigii faa'iideynaya akhawaadkeedii ahaana iyaduu la xugun noqonaya marka macna alcilmi iyo macna danni faa'iideynaya wey wax la hubo iyo wax la hubin qur-aanka way ku badan tahay haddaba antaas shuruudaa ka buuxdo an taquula nafsun iyo xasrata an taquula marka amfilada meeshaad ku martaba antaa waa naaciba fain subiqat haddii lagala hormaro bicilmin naxw calima an sayakuunu fahiya mukhafafatun waxaa laga soo fududeeyey min min anna haqiila annadii inniya wa annaaha waxaan soo marnay annada waa in la takhfiifin karo o an laga dhigi karo mararka qaarkoodna uuda ismigeediyo dameeru sha'ni maxduufa noqonayo markii ay ka hormarto cilmi uu ka hormaro xaaladan waa laazima an haddaad aragto cilmi ka horeeyo naasiba maaha walidaalika ficilka ka dambeeya waa marfuuc hadda calima an sayakuunu war antan waa tii naasibada ahaydee ficilkan ka dambeeya sayakuunu godan muxuu ahaa inaad tidhahda laga yaabaa jawaabtu waxay noqon maya antani mukhafafa min ana haqiila weeye ismigeediina waa damiiru shani oo maxduufa sayakuunu ficilkan iyo faacilkiisana waa jumle khabarkeedii ah wasmuhaa damiiru shani maxduufun wاlficlu macruuf marfuucu weeye wuxuu faaciluhuna khabaruhaa antaa mukhafafadaa khabarkeedii weeye kamaa taqadama sida soo hormartay fii baabi nawaasikh waa haddii uu lafdiga ka hormaray ficilkihi lafdi bimacna alcilmi wاlyaqiini faa'iideynaya adduya laakiin hadduu lafdi bimacna danni faa'iideynaya yahay laba wej baa ku bannaan inaad an mukhafafa ka digtoo ficilka ka dambeeyo godo way bannaan tahay inaad antii naasibadaad ka digtoo ficilka ka dambeeya nasbisana way bannaan tahay daata wajhayni bay noqon hadduu bimacna dani ficilku faa'ideeyo fain subiqat bidannin fa wajhaani inaad iyadii an naasibaa ka dhigtoo tii ficilka gelaysay ah iyo an mukhafafa min an nafaq inaad aragto naxw waxasibuu waxay u maleeyeen allaa takuuna inaynan ahaanaynin fitnatun quria fi sabcati qiraaat quraau sabca waxay aqriyeen biاlnasbi wاlrafci qolada nasbiga akhrisay an xarfu nasbin wa masdarin laa naafiya takuuna ficil mudaaric mansuubun bian min akhawaati ina tansibu tarfacu lisma watansibu اlkhabara haddii la yidhahdo wey laakiin waxay macraabaan badanaa mucribiinta intaan arkay kaanadan taamo weyay yidhaahdaan anlaa takuuna fitnatun ay anlaa tuujada fitnatun marka fitnatun fa kaana anlaa takuuna haddii takuuna ficil maadi min kaana taama naaqisaa dhihin fitnatun faacil faacil baqaanisa soo midna soo marin taas inay taam markay noqoto faacil ku gaabsan quraada qaar waxay akhriyeen waxaasibuu anlaa takuunuu فتنة أن مخففة من أن الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف لا نافية تكون فعل مضارع مرفوع فتنة فاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب في محل رفع في محل رفع ما خبر كذا خبر أن خبر أن لبدا وجه إعرابته بنانته لكن وآيات قرآنها حد قراءة على قريبي بعد إعرابي adoo qiraa'a nas ba akhriyey hadda rafcaha icraabin adoo rafci akhriyay tii nasbiha icraabin waani xarafka labaad an marka laga gudbo lan xarafka lan la yidhaahdo weeye naxw lan nabraxa calayhi caakifiina lan xarfu nasbin wa nafyin nabraxa ka zuuli mayna soo maa nafyigaa lantaa wadata lan xarfu nafyin wa nasbin nabraxa ficil mudaaric mansuubun bilan وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره لن يخلقوا ذبابا تنواسون أفعال خمسة عين لن يخلقوا لن حرف نفي ونصب يخلقوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن حرف نفي ونصب تفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة تسبيح حذف النون لن نبرح عليه عاكفين اساس النصب سمك منصوب بان منصوب بلن بعد هذا وحدو هذا هي ناصب بنفسه وي والثالث حرف كسد حاذنا كي حرف كي ليراد المصدرية وي wahiy almasbuuqatu bilaami waa kayda ay laami ka horayso lafdan iyadoo lafdi ahaan u muuqato lagu dhawaaqayo laamta ka horaysaay naxw likay laa tasaw calaa maa faatakum likay laa allaamu laamu jarin kay xarfu nafyin xarfu masdarin wanasnasbin wamasdarin laa naafiya waa xaraska zaa'ida camal naafiya ma camal fasho ficil markay gashee taasow ficil mudaaric mansuub bikay وعلامة نسبه فتحة مقدرة على آخر سمة ها حذف النون فعلك قرما نصب له قدره معتل مركوية نصب له قدره صح ها مركو مبني هي بفتح له قدره وورع عصب كاننا هيا هذه ما يزيد هيا ficilka goormaa nasbada lagu qadaraa markuu markuu yahay muctal muctal lilaami biاlalif sax lan nadcuwa waa muctal sooma lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shatataa muctal bilwaawi walyaayi fatxadu way ka bahartaa waa khafiif laakiin muctal bilalif baa lagu qadaraa marka kankii bilaalifkaha ma aha miya kaso kii bilaalifkaha ma aha afcaal khamsiya wey waxaa la mid ah aw taqdiiran iyadoo la qadarayo laam ma muuqato laakiin laamtii baad macno ahaan qadaraysaa adugu naxw ji'tu waan imid kay tukrimanii ay likay tukrimanii inaad karaamaysaan ugu imid kay xarfu nafyin wanasbin wamasdarin tukrima ficil mudaaric mansuubun bikay wanuunu lilwiqaaya wafaaciluhu mustatirun wujuban taqdiiruhu anta walyaau damiirun muttasilun fii maxali nasbin mafcuul wey waxaa la mid a qowluhu tacaala kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaai minkum kay laa yakuuna كي حرف نصب ومصدر لا نافية يكون فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نشاته فتحة ظاهرة في آخره fain lam tuqadar ilaamu laam haddaan la qadarin fakay xarafka kay la yidhahda jaaratun xaraf xarf jir wey ay hoos dhigtaa jumlada ka dambaysa umbaa la dhihi fii maxalli jarin bikay xaraf jaroo jumlo ficila galay sidii baa loola dhaqmi walficluna mansuubun waxaa lagu kordhigaa bian mudmaratan bacdaha wujuuban an ka dambaysoon la sheegi karin in dadka la tusaalaynaya maahane aan caadi loogu dhawaaqi karin baa qarsoon kaydanna anta iyo waxay gashay baa waxaa dhihi fii ta'wiili masdarin fii maxalli jarin bikay soo ma garan weligee maxalkii nagama dhammaanayo fii maxalli kada fii maxalli kadada haddana meel isaga hubsanin marka naxwada meel cid ku fadhiisin geed bay kugu xidhi waraabicu xarafka idan la yidhaahdo wey in sudirad haddii la- la hormariyo fii awali lkalaami kalaamka jumlada bilowgeeda hadday dhacdo inaan dhaxal gelin kow wa kaana alficlu uu yahay bacdahaa ka dambeeyaaye mustaqbalan bimacna alistiqbaal ficilka mubaaricuu yahay wamutasilan biha mid la xiriira uu yahay saddexdaas baa shardiga haddu intuu sheegay munfasilantaa xaalada ka soo noqon doonaan wuxuu yidhi idan markay wax nasbinayso waa saddex sharti in la helo kow waa sadruljumla inay dhacdo laba waa ficilka ka dambeeya bimacna alistiqbaal inuu yahay saddex waa inaan labadooda wax kala fasliyey uusan jirin ama macna alistiqbaal wuxuu uga jeedaa afcaashu waa saddex maadi waaba taqaanaayo wax tegay weeye amarna waa istiqbaal iyo mustaqbal wax soo socda weeye oo markaan ku idhaahda waxaa samee weli maadan samaynin mustaqbalna waxaa la yidhahda xilligaan hadlayno waxaan dhammaanin ama aan lagu dhex jirin baa mustaqbal la yidhahdaa bimacna alxaal haddii lagu yidhahda wax faraha lagu hayo wey gacanta lagu hayo raashin buu cunayaa gacanta kula jiraa wey raashinka cun haddaan ku idhahdo weli maadan bilaabin waa mustaqbal soo socda sababtoo hadan bilaabin inaad dhimataa dhici karta soo maha waadan cuninba wax dhici kara wey ajal baa ka sokayn kara wax kale iska daaye malakumayd xataa wuu ka sokayn karaa waxa mustaqbalka in kasta waa kuu dhowaaday waxa maadigana waa soo dhaaftay mudaaricu haddaba amarkii iyo maadigii labadaa markay kala noqdeen mudaaricu maadi waxba uma galo bimacna alxaal weeye ama bimacna alistiqbaal buu faa'iideeyaa haddii ay xuruufta qaarkood galaan siin iyo sawkiya wax lamida iyo lamtaa naafiyada naasibadiiya haddii ay galaan iyo hadday galaanna wuxuu noqdaa bimacna alistiqbaal lan nabraxa ma kama zuuli doonna wey hadda wixii ka dambeeya halka ka dhaqaaqi mayno wey waxa uu diidan yahay waa xilligan wax ka dambeeya mustaqbalka halkan uu ka dhaqaaqi doono hadday adawaadka qaarkood galaanna ficilkii mubaaric intay ka qaadaan baadi iyo mustaqbal iyo xaal bay maadi u bedelaan lam yaqum fulaanu hebel ma istaagin ma hadda soo xilli hore xilli hore ma istaagin wey haddii labadaa laga waayana wuxuu ixtimaalaa xaal iyo istiqbaal idan ficilkay gelaysa haddaba macnihiisu macna alistiqbaal in looga jeedo wey bimacna alxaal wax fara lagu hayaa sun aan ahayn wamu'awmun muttasilan bihana waxaa looga jeedaa idan iyo ficilkay nasbinaysa in aan la kala dhexgelin laba wax baa la ogolyahay inay kala dhexgalaan marka aw munfasilan canhaa mid laga saaray waa inuu yahay laka ka dhexgeliyey bilqasami adawaat lqasam dhaarta hadday soo kala dhexgasho dhib ma laha aw bilaa ama xarafka laa la yidhahday annaafiyati ah labadaa waxaan ahayn inay kala fasliyaan idan iyo ficilkee nasbinaysa lama ogola wax kalaa kala kala fasliyey ma camal falayso sadrulkalaam bijumlay dhici weydey ma camal falayso ficilka ka dambeeyaa mustaqbal noqon waayey ma camal falayso naxw idan ukrimuka saasuu idin qoray soo ma idan ukrimaka inuu yidhahda ahayd ukrima ficilka la nasbiyo qof baa yidhi waan kuu imanayaa idanta saa darteed jumlo jawaaba bilowgeed bay dhacdaa qof baa kuu yimidoo wuxuu kuu yidhi gurigaan kuugu iman maanta markaasa waxaad tiraata ad iigu timaada waan ku soo dhoweyn doonaa ama wuxuu ku yidhi waan ka arki doontaa waa isku xanaaqdeen soo maaha gurigagaan kuugu iman doonaa buu yidhi haddaad iigu timaaddo idan laad baan kaala daali doonaa wey hadda hadalka lagu soo yiri jaza iyo jawaab bay faa'idaysaa bimacnaa jawaabi waljazaa'i bay keentaa marka idan manaa idaa ji'tanii bay ka dhigan tahay idan marka aad ii timaaday ka dhigan tahay baan ukrimaka ku karaamaynaya ama waidan wallaahi ukrimaka ilaah baan ku dhaartaye marka aad ii timaadaan ku karaamayn doonaa waidan laa ajii'aka kuu imaan maayo jawaaban waxaad u jawaabaysay intii horoo dhan liman qaala qofkii yidhi ana aatiika anaa ku imanay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa idanta xarfa jawaabin wa jazaayin xaraf jawaab ama wixii lagu yidhi abaalgudkiisii la sheegayey aad ka- ka- kaga samayn lahayd la sheegayaa la yidhahdaa afartaasi calaa kulli xaal an lan idan iyo key oo laam wadata lafdan aw taqdiiran iyo idanoo saddexeedii shardi wada tahay naasibun binafsihi baa la yidhaahdaa afar soo maa wahaanii nooca labaadi maa nooc weeye yansibu lmudaarica kordhiga biidmaari an isagooy ani u qarsoon tahay bacdahaa ay bacda alxarfi alcaamili ama bacda aladaati gadaasheed an baa ku xabaalan oo ku aasan wa huwa kaas ay ani u aasan tahayna qismaani weeye iyadoo laga eegayo anta ma la muujin karaa mise lama muujin karo maa yudmaru an an wax la qarinayo bacdahu gadaashiisa jawaazan ay iska bannaan tahay bannaankana lasoo dhigi karo wamaa yudmaru an iyo an wax la qarinaya bacdahu gadaashii wujuuban iyo qolo antaa in la qariyaayey ay waajib tahay wuxuu ku leeyahay qolana anta inaad qarisa waa waajib qolana anta inaad sheeshee qarisaay waa jaa'is isku darkooduna waa kow iyo toban kow iyo toban laba u qaybi imisay noqdeen isleekaysii xuruufta haddaba soo socotaaysoo shan iyo bar iyo shan iyo bar ma noqon karaan ya adaa qaybiyey sooma noqon karaan ha shan iyo bar iyo shan iyo bar maxaa u qaybisa ha shan iyo lixdhe marka lan xaraf laba u qaybsami maayo xagga iyo xagga tegi maaye marka shan iyo lix weey fal awalu qaybta hore jawaazan ay tahay khamsatun wey marka qaybta lixda waad garatay markaa sooma kow iyo tobanka ah iyo afarta horeed soo martay waa imis nawaasibtu waa shan iyo toban marka afar binafsihi ah iyo kow iyo toban bian mudmara ah kow iyo tobanka bian mudmarada ah shanna waa jawaazan shanna waa lixna waa wujuuban shantii jawaazanka ahayd wahiya laamu key laamu tacliilna waa la yidhahdaa laamu key key xarfu tacliil iyo cillo wey laamta cilada iyo sababta lagu caddeeyo ficilka gasho wey naxw waumirnaa waxaa nala amray linuslima inaanu u hogaansanno darteed baa naloo amray lirabbi اlcaalamiin inaan u hogaansanno linuslima lian nuslima umirnaa waa ficil iyo faacil allaamu laamukey nuslima ficil mudaaric mansuumun bian mudmarata bacda allaami jawaazan wacalaamat rasul fi akhirih lirabbi waa jaari majruur umira ficil maadi bay ahayd naadna faacilkii wey ficil maadi mabniy cala sukun litisaari bidamiir rafcin mutaxarik naad damiir muttasil cala sukun fi maxali rafcin faacil fi maxali rafcin naaib faacil naaib faacil adinba faacilkaad ka hadlaysa miya ah ficil iyo naaib faacilkiisi wey marka limuslima lian muslima antana waad ku dhawaaqi kartaa bay leeyihin fii lugati alcarab iyadoo lagu dhawaaqay qur-aankay ku jirtaa wa umirtu lian akuuna awala lmuslimiina limuslima iyo lian akuuna waa islaamu tacliilka iyo laamukeydii wey halkanna waa la qariyey halkaana waa la muujiyey marna waa la sheegay marna waa la qariyey qarintu inay jawaaz tahay lana sheegi kara kutusaysaa mar haddii lana sheegi kara qarintu waa jawaaz oo iska cadda wlwaawu wlfaau uma saddexdaa xaraf alcaaifaatu wax cadfa cala smin khaalisin ismi khaalisa wax ku cadfa xuruufulcatafka waxaa ka mid noqon doona alwaawu walfaau iyo uma ama maaha uma amadu waa labada way jiraan soo ma labadaa ku soo marnay ayib haddaba markay waxay isku cadfayaan aynan jumal ahayn ismi aan asmaa alcaamila camal alficliya mushtaqa aan ahayn baa ismi khaalisa la yidhahdaa ismina waa ismi khaalisa oo ismiga jaamidka loo yaqaana ismina waa ismi mushtaqaho ficilkuu shabbahaa kii ficilka shabbahaya maaha waxaa la soo sheegay ismi aan mushtaq ahayn gadaalna waxaa laga keenay iyadoo ficil mansuub aho fa ama uma ama waa ama waawata ku cadfan yahay waxaa la yidhahda caطfu اlficli cala اlismi اlkhaalisi waxaa la isticmaalaa alwaaw wاlfaaw uma saddexdaas ficilka waa la nasbiyaa marka waxaa lagu nasbiyey waayo waaw iyo faa iyo uma waa waxay ku cadfeen ficilkan cala smin khaalisin an mudmaratan bacda hadihi اalaaثati jawaazana naxw walubsu cabaa'atin wataqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi bay tihi gabadhi waxayan gabar reer baadiye ah Ba waxa- ya wa awha awduna waa lamid aw ah anugu waxaan u aqiinay awda inay wujuubanta ku jirto laakiin awdii caatifadayd haddii loo jeedo waa waa arki doonaa anu waxaan u aqiinay awdu gadaal bay ku iman doontaa qaybta wujuubka lixda ah bay aw inoogu iman doontaa gabadha waxaa la yidhi macaawi waxaa ka soo guursaday baadiye aqalkii hiryada ee baadiyaha ahaa iyo habeenkii dawacadii ciidaysay iyo dhurwaagii iyo libaaxii raagayey iyo kaneecadii iyo baadihii la iska wareegayey bay u xiisootay u hilowday magaaladii iyo daarihii iyo dabaqyadii la keenay bay bay saniftay markii hilowgay baadihii u hilowday iyo nin iska reer baadiyahaso isla jaan qaadanoo garafta maanta o dhan lagu hayo xanjada la gurto baa iga fiilaabaya guryahan iyo daarahan iyo dabaqyadan iyo digaagan iyo bisadan kuwaag joogtay ee laga cabsado baan ka jeclaa guri daarahoo sidaa ahna meelay dabayshu meel walba ka soo gelaysaa ii dhaabe gabay saasoo kaleeta ah rooti qallalan oo wax lagu daarta lahayn bay ii dhahday bay tiri kibistan jilicsan iyo maraqan meesha wada daadsan ninuu wilaan qaraabanahay uunu aan naagna ila guursanin aniga un aan isla wareegno isla onno isla gaajoonno baa nin dharagsanoo boqol naagoo leena ii dhahay weynad markan qurquruxda badan ee xariirta ee jirjilicsan ee magaalada la xiranayana mustawayiin inuu isku dego ay xagxagta oo ninkay wiilahu weynaa ii dhaanta weynada marka marna way masayrsan tahay bay leeyihiin magaaladiina way saniftay marka magaaladii iyo guryaheedii iyo cuntadeedii iyo odaygii iyo bay isla wada nacday marka gabaygay tirinaysa waxay leeyihin mucaawiin meel ku dhowbu ka dhegaysanayaan ma maqlaa gabaygaan idili ma oga laakiin qaar waxay leeyihin nabiga ku dhega hadlaysay kas bay u maqashidaysay darsadii waxay keentay meeshay u hiloobaysay baa loo diray warqadeediina gacantaa loo saaray mac salaamaa la yidhi meelaad qalbigaagu ku degan yahoo naftaadu ra- ku raaxaysanayso allaha ku nabad yeelo meel labdoollaha ku geeyo waa ka markaa ilahay gabayga shaarix uu sheegaye labaytun takhfiqu اlarwaaxu fiihi axabu ilaya min qasrin muniifi labaytun guri takhfiqu larwaaxu fiihi dabayshu ay wada babinayso si meel kaga babanayso baa axabu ilaya ka jeclahay min qasrin daara muniifin kor loo dheeriyo laquuxiyo la dhisay daar la dhisay gurigaa ay dabayshu saa wada babinaysaa ii dhaame walubsa cabaa'atin go weyn iyo busta inaan iska xirto oo wataqaracayni ishaydina ay ku qabowsanto oon ku nayadeedu ku degan tahay baa axabu ilaya aan ka jeclahay min lubsi shufuufi dharkaa jirjircsan ee khafiifkaa xirashadiisa wa aklu kasiiratin fii kasri beyti kasiira rooti qallalan inaan ku cuno gurigayda dhinacyadiisa axabu ilaya aan ka jeclahay min akli rakiifi canjiradan iyo baxlahan muufayowgan taasaan ka jeclaa bay tiri wa aswaatu riyaaxi bikulli fajin dabaysha dhawaaqeeda meel kasta iga soo dhacayo guriga mudulyaa laleeyahay axabu ilaya min naqri dufuufi aan ka jeclaa inay tiri durbaanadan la garaacayo inaan magaaladan iyo aroosyada ciidii ciidda badan ka burbatay wa kalbun yanbaxu uraaqu duun uraaqa duuni ay uraaqu duuni ay aniga iyo saninta noo dhaxaysa waardihu yur uu yidhaahdo oo la celceliyo oo laga cabsado axabu iliyaan ka jeclaa min qiطin uluufin bahal bisadahoo dadka ogolaya una ku ag seexanayso waxba ku yeelayno eygaa laga cabsanaya la celceliyo yuryurta laleeyahay beeri dhahay weynaada aan ka jeclaa wakharqu min bani cammi naxiifin mid doqona oo reerka ciddaan ka dhashay ayna adeerkaya oo caata baa xabulaya ka jeclahay bay tiri min ciljin ninkan buulanaya caniifin xoogga badan gacawshaalkaa jiri dhacayale ee naaxay doqan caatayl baa raaya dhaawinaawt markaasu wuxuu yidhi waxa waxay dhaheen wax walbay tiriba waxmu noqon lahaaye akhirkii ciljin bay iga dhigtay buu yidhi kuwan xamaaliinta xooxooga badana kaleeta iga soo qaaday buu yidhi warqadeedii buu siiyey wuuna sahayey reerkoodina wuu diray macluushaahidku waxaa weeye wa lubsu cabaa'atin cabaa'atin ism mushtaqa maaha iyo an taqara inay qaboysatay cayni alwaawu wadan waxaa lawodi caaifada ahayd weeye taqara mansuubu bian mudmaratan bacda alwaawi jawaazan wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fi aakhirihi intaasaa kaa khusaysa adige inta kale macnuhu maysoo gudub wa qowlihi waa tafaadiina lowlaa